You're with SBS Radio.
shalay subaxii ayaa waxay ahayd een, eh, ciid al- adxiya waxaanu ku ciidnay xaafadda filimington ceskoss road eh, wa- dad aad u fara badan oo jaaliyadaha kala duwan ee melbourne eh, ku nool ayaa kasoo qayb galay inkastoo jawigu aad u qaboobaa haddana wax saamayn leh dadka kumay reebin oo waxaad moodaa dadku inay usoo diyaar garoobeeno Eh, maxay dhihin salaada ciidda ay door bidayeen Eh, maasha allah dad aan ku qiyaasarnay eh, dhowr boqol oo qof baa kasoo qayb galay oo iskugu jira eh, jaaliyadaha kala duwan ee australia farxadda dadka wejiyadooda ka muuqatay barwaaqo iyo bashbash een, ayaan ku- ayaa ayaa lagu ciiday xasanow sidoo kale waxaa lagu ciiday xasanow xaafadda eh, Preston oo ay eh, community muslimiin u badan yihiin Heidelberg sidoo kale oo Soomaali badan degan tahay ayadana aad baa loo- eh, looga ciiday Een, jawiga shalayta hore aad iyo aad buu maxay yeelay magaalada Melbourne eh, farxad looga dheehanayay Isku- waxaa isku soo aadamay jawiga oo waxa weeye aad u wanaagsanaa waxoogaa yara qaboobaa iyo eh, maalintii ciidda sanow sidoo kale waxaa jira sabtida soo socota waxaa dhici doona barnaamij eh, iska eh, dabaaldeg ciidda ah oo eh, maxay loo qabanaya ciyaalka iyo eh, eh, dumarka Eh, waxaa lagu qabanaya xaafadan maxay ahaday filimington een, meeshii lagu tukaday een, ciiddii eh, subaxii dhaweyd lagu tukaday waa lagu qabanaya meeshaas waxaa jira, een, waxaa dhici barbecue een, kubad baa lagu ciyaari doonaa ciyaar eh, eh, waxaa la keeni doonaa een, ciyaalku wax walba ay ku ciyaaraan oo enten- entertainment ah Een, ayadana laftigan waxaan leenahay maxay ahaday dhammaan dadku waxaa kasoo qayb galaan idaacadda na- een, eh, maxay ahaday nagala socda waxaan leenahay eh, waad kasoo qayb gali kartaan iyadoona taas maxay ahaday eh, 25 bishii Sabtida dhacaysa Ah, bismi illaahi raxmaan raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah Eh, magacayga waa cabdullaahi faarax rafle oo maaragtay cid kala soo hadlaya magaalada sydney Eh, dhammaan waxaan rabaa marka hore inaan halkan aan aan eh, uga hambaliyayo dhammaan muslimiinta gaar ahaana eh, soomaalida ku nool eh, wadankan eh, australia khaasatan magaalada sydney Eh, maadaama anigu reer sydney aan ahay Eh, shalayto run ahaantii eh, aad baan maaragtay magaalada sydney looga ciiday dhowr goobood oo waxaa jira magaalada sydney eh, lagaga ciiday Eh, annaga haddaan eh, westiga dhinaca weliba ah, urban area aan aan degannahay waxaan ku cudnay meel la yidhaahdo eh, wyatt park oo ku taalla magaalada sydney qayb kamid a xaafadda lidcom Eh, meelo kaloo fara badan dadka qaarkii waxay ku ciideen eh, eh, meesha la yidhaahdo ho- eh, homebush ama eh, olympic park ayaa dad fara badan ku ciideen Eh, eh, lakemba w- meelo fara badan oo waxaa jira dad- dadka muslimiinta magaalada sydney ay ka de- ka- ka degan yihiin marka inta meelaha ugu waaweyn ee lagu lagu ciiday intaasay ahaayeen Eh, caruuraha maaragtay eh, barnaamijyo fara badan baa yaa yaa loo sameeyey laakiin eh, khaasatan waxay dhici doonaan eh, weekendiga haddii ilaah raali ka noqdo meelaha qaarkood eh, pakistan eh, showground eh, fairfield showground iyo halkan oban xataa ereyadeeda waxaa jira meel caruurta la geyn karo oo meelaha caruurta ay ku ciyaaraan ay ku budbadaan ay ay ay maaragtay looga diyaariyey baa jira Eh, jimcaha ilaa iyo ilaa iyo hadda atika inay inay saddex maalmood ay qaadanaysaan jeclahay marka en eh, alxamdulilah rabbi caalamiin si fiican baan u ciidnay Eh, xagga kulle muslimiinta oo dhan ma- waddanka australia si fiican baa looga ciiday khaasatan magaalada sydney aad iyo aad baa maaragtay si wanaagsan baan uga ciidnay marka alxamdulilah rabbi caalamiin dadka qaarkii weli ciiddii bay ku jiraan qaarna waa waa maaragtay waa la kala shaqo tegey ha asalaamu calaykum waraxmatullah xasan waa kusalamaya walaale waa farxaan jabre oo brisbane ha maasha allah ma ciiddii laba brisbane laba maalmood baa loo kala ciiday maantana waa la ciiday shalaytana waa la ciiday Ah, dadkaas badankoodu shalay ciideen oo brisbane saa ogtahay toddoba masaajid baa ku taalla afar shalaa la ciiday oo dadka badidoodii shalay ciideen Ah, maantana waxaa ciiday dadkan oo oo hindida iyo iyo iyo bangladesh iyo dad intaan la socotaa sabkantalanka maanta ciiday maasha allah aad iyo aad baa eh, labada ciidood ba waxaad moodaa inaan dadkii qofba ka maqnayn marka maasha allah brisbane eh, populationkooda aad usoo badanhayo dadka aad ugu soo badanhaya muslimiintuna ay qayb ka yihiin marka eh, berita sabtida haddii alla program kale waxaa jira oo green wall ah oo muslimiinta keliya loo xiro oo ciid walba carafaa la suubiyo oo shanta galabnimo ayaa muslimiinta loo furaa ilaa hameenkii labiiyo tobanka habeenay furan tahay waa labaatan dollar calaa person normal boqol dollar baa lagu galaa maalinkii laakiin markii muslimiinta oo kale maanta oo kale waxaa ilmaha iyo haydka iyo labaatan dollar keliya laga qaadaa marka taasuna aad iyo aad bay eh, ilmaha eh, u tirsadaan oo ugu xisaabtamaan Ah, shaloo kale eh, baag weyn baan leenahay oo rokli la yidhaahdo oo xaafadda eh, maruuko oo soomaalida ugu badan tahay ku ku yaalo meesha masaajidka soomaalida ku agyaalo Een, aad iyo aad baa camiraa waxaa la keenaa example castanka iyo waxyaalaha carruurta ku dheelaan oo dhan oo markin oo ilmaha entertainmentkooda oo dhan baa la keenaa ten dollar baa caruurtu tigidaa loo gooyaa maalinkaasoo dhan bay dheelaan wiifowga iyo iyo waagi hore geel bay keeni jireen geel geella koray keeni jireen oo facility badan buu lahaa lakin sanadkan may ka gaarin marka aad bay aad bay ilmuhu face painting baa yaala waxyaalihii kale oo maarkin cunadii baa lakayaa dhar baa lagu gadaa aad iyo aad baa loo shalayta u shidnayd meesha maxamuud maxamed xursid bes walaala si fiican baa looga ciiday sida caadiga ah baag baa lagu ciidaa laba baag oo midna la yidhaahdo kings bark midna la yidhaahdo white bark white man bark baa lagu ciidaa shalay waxay ahayd maalin maaragtay roob baagi laguma ciidin masaajidaa lagu ciiday dadka soomaalida ah waxay u badnaayeen laba mas laba masaajid oo weyn oo midna north ku yaal midna south ku yaal masaajidka southka ku yaala kiwdal masjid oo aniga laftigeeda waan ku wax kaga ciiday iyo marabuka masjid oo maaragtay dad badan oo muslimiin ay ku ciideen laakiin dad mujtamac badan oo soomaaliyeen ayaa halkaa ku ciiday waxaa kale oo normally dhaca in maalinta sabtigaa la qabto xaflado ciideed oo caruurta iyo dumarka loo qabto iyo dadka o dhan ay yimaadaan waxaana maalinta sabtigaa lagu qaban doonaa graham bark oo noodka ku yaala marbuka meel kamida ku yaala sidaas baa walaala looga codiyay ciid mubaarak dadka o dhanna way fiican yihiin alxamdulilah guud ahaan dadka muslimiinta oo soomaaliyeed meel kasta muslimiinta guud ahaan iyo dadka soomaaliyeed waa salaamaya meel kasta ku nool yihiin marka hore waa ku salaamaya xasan adiga iyo idaacaddaada s b s magacaygu waa maxamed cismaan fagan oo kamid a communitiga soomaalida ee degan south australia adelaide waxaa looga iiday marka hore waxaan salaamayaa horta ummadda soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta ciid mubaarak baan leeyahay gaar ahaana kuwa australia iyo gobolka anigu stateka aan joogo oo south australia ciid mubaarak baan leeyahay ciidda ciideeda ilaahay nabad iyo barwaaqahi nagu gaadhsiiyo haddii aan xasan kaaga warramo sida looga iiday magaaladan aan joogo ama statekan aan joogo ee magaalada adelaide aada iyo aada si aada u qurux badan baa looga iiday oo ay dadku isu soo baxeen masaajidada iyo meelo garooma ah baa lagu tukanayay maalin farxadeed bay ahayd cimiladeedu aada bay u wanaagsanayd shalay iyo maanta aada bay u wanaagsanayd dad yar baa tukaday maanta baa laygu lahaa laakiin dadka majoritigiisu shalay buu tukaday cimiladeeduna aada bay u fiicnayd oo qorax baa jirtay maanta ilaa subaxii ilaa hadda oo aan kula hadlayo qorax aada u wanaagsan oo aada mooda inay samar tahay baa jirta dadku waa faraxsan yahay si qurux badan baa loo soo labistay caruuraha iyo haweenka iyo dadkii muddada kala maqmaqnaa oo guryahooda ku kala jiray oo ay isu soo baxeen meelo garoomaha oo carruurta ku cayaaraysa ayaa hadda dad badani ka muuqdaa oo joogaa si aada iyo aada u qurux badan baa looga iiday masaajidda ilaa sideed sagaal masaajida waa lagu tukaday garoomada waa lagu tukaday muslimiin aada u badan oo aada iyo aada si aada u qurux badan u faraxsan oo u labisan ayaa isu soo baxday oo qalbigu aada iyo aada ugu diirsanayo oo aad ku farxayso
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.